wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna caweyska washington ee caawa waxaad ku maqli doontaan khubro reer yuruba oo soo jeedisay in carruurta dhalanaysa jidhkooda la dhex geliyo kaadh muuqaal ahaan u eg simkaadhka tilifoonnada kadibna satellaytka lagu xidhiidhiyo goordhow ayaynu faahfaahinta maqli doonaaye waxaa kale oo aan idiin hayaa fanaanada caankaa sahre abuukar sahra dawo oo iyana caawo marti inoo ah anigoo wax badan jirin walbaha kalgacal baa igu wabariste sheekadii adeegta ayaan ka maqnayn caawa iyo caweyska bilaab ee dunidan ay haatan tiknolojiyaddu hagaysa ayaa lagu soo kordhiyey fikrad cusub oo odhanaysa waa in carruurta haatan ku dhalanaysa dalalka yurub jidhkooda la dhex geliyo jib muuqaal ahaan u eg sim kaadhka tilifoonnada simirkaa satellaytka loogu xidho macluumaadka kaadhkaasi ku jira oo isla markiiba loola socon karo meesha uu ilmahaasi ku sugan yahay khubrada hindisahan keentay waxay ku doodayaan in tallaabadaasi ay xal u noqon doonto carruuraha lumaya amaba kuwa la xadayo ee maalin walba boqolaalka cunug telefishinada laga baafinayo warbixinta sheekadaasi lagu soo bandhigay oo soo baxday maalmo yarun ka hor waxaa isha soo mariyey maxamuud ibraahim cali sahray adduunka hadda waa uu horumaray oo waxaa lagu jiraa qarnigii labaatan iyo koowaad waxaa dhacda in waxyaalo fara badan aan horey u dhici jirin ay dhacaan waxaana ka mid ah caruurtu way dhumi jireen markii hore waa la waayin jiray laakiin hadda waxaa bilaabatay in caruurtii laiska qaato ama la xado sida alaabihii ama lacagihii loo xadaya camal loo xado marka maalin walba baahida ama adduunku markuu sii horumaro technolojiga baahida loo qabo in xal loo helo dhibaatooyinkan cusub way badanaysaa marka dadka wadamo badan oo yurub ayaa hadda waxay ku fikirayaan in caruurta hadda kadib dhalan doonto jirkooda la geliyo jib ama kaar yar oo marka ay dhashaan meelaha sinta agteeda laga geliyo kaasoo ku xiriirsan satellite-ka adduunka oo u ogolaan doona lacalla hadduu cunugaas noloshiisa mardhumo in meesha uu joogo lagu ogaan karo dhakhaatiirta ma aanay sheegin in dhibaato ay carruurta uga imaanayso kaarkan la gelinayo korkooda iyo in kale laakiin ilaa hadda waxaa laga fikirayaa habka technolojiga ama qaabka ay u shaqaynaya kaarkan ee ugu xiriirsanaanayo sida g b sta ee dadka gawaarida wata inaad adrees geshatid meesha u socotid ku geynaya camal bal in jibkaas ama kaarkaas cunuga la geliyo uu la shaqayn karo satellite-ka waate maxamuud ma lasoo hadal qaaday qaabka loogu xirayo markaa ilmaha jirhkiisa kaarkaasi ama jibkaasi ma xididada iyo gudaha la gelinaya mise waa xaggan sare ee maqaarka unbaa hoostiisa la gelinaya sahraay ee sawir lasoo bandhigay ayaa waxaa lagu tusinaya halka sinta ah in caruurta maqaarka kore in laga yaro qalo marka ay dhashaan la jeexo in maqaarka iyo jirka dhexdooda la gelin doono n kaarkanna uu ahaan doonin sida kan taleefoonada camaloo sidaas u adag ee u ahaan doono wax ama bac ku dhow ama jirka biniaadanka camalba la mid ah oo aan laga dareemi karin qofka u dhihi karin kaar baa lugteeda midig iiga jira ama bidix laakiin dhakhaatiirtu way fiirinayaan arrimo caafimaad inay ka imaanaysa in kale waa tahay kolleyto wax kasta oo bini aadanku sameeya waxay u baahan yihiin in la bedelo oo la cusboonaysiiyo kaarkaasi ma la sheegay wakhtiga lagu cusboonaysiin doono ilmihiima waxay noqonaysaa in mar walba la jeexo kaarhkii laga soo saaro kadibna lagu celiyo waa su-aal ayadana meesha ku jirto mar haddii isticmaalkiisa laisku raaco wadamada yurub oo hadda arrintan ay kasoo yeertay isku raacaan in caruurta la geliyo kaarkan den waa laga fikirayaa in loo baahan yahay in la cusboonaysiiya ama inay noqotaba inta nolosha qofka bili-aadanka boqol sano ama ka badan lagu cabiro in kaarkaas uu shaqeynaya laakiin waa baahi meesha jirta oo dadka dad badan ay leeyihiin haddii la hirgeliyo waxay dhici kartaa dhibaatooyin badan ee haysta dunida maanta ee carruurta lala-yahay ama la xaday inay xallin doonto oo qofka meel walba uu joogo la ogaan karo oo meesha uu joogo haddii uu kuu tilmaamo meeshaas iyo agaarka ku dhow ee shan mitir baad ka raadinaysaa micnaheeda qaladku waa halahaasle ha ku habsaamin magaalado dhinad baad adoon ku jagacsiisid magaalada ha ku habsaamin diyaaradda maleeshiya oo hadda la leeyahay bad kale oo qaldan ayaa laga raadinaya ha ku habsaamin macnaha waxa waa meeshu arrinta jirta le aad ay xoogga meesha saara cunuga soo helo waatay warbixinta waxaa ka muuqata in la leeyahay labadii sannadoodba mar ayay dhici kartaa in la jadiidiyo kaarhkaasi marka miyaa la jaaj garaynaya kaarka mise in kaarka la bedelaabay noqonaysaa wallaahi saaray waa arrin doodeeda weli ay socoto laakiin waxaan la yaabana aniga sheekada iga yaabiyeybo hahe ma jaajgareyn haddee imaata dee annagii dhinaaba telefoon socda noqonaya ilmihiiaaba telefoon naga noqonaya sooma maxamuud adiga haddii lagu dhiibo ilmahaaga ma gelin lahayd jibkaasi war sahrahay dee telefoonkai qaati bilah ka taagannahay dee ilmihii haddii ka waran oo muusigu ka dhex yeero waa la soo wacay camal oo kaleeto
anaan idinku wareejiyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay maryan oo aragtay uurkeeda kadibna qayle af labadii yeedhay islamarkaana ay ku soo toostay haweenaydii reerka lahayd
wakhtigu habeen la hurda buu ahaa dhawaaqaydiibaa afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug baa soo dhacay maryan bay dul timi oo tiri naa maxaa dhacay waxba ma dhicine anaa baqay maryan oon weli oohintii joojine hoosta ka wadaa tiri maxaad ka baqday afadii baa tidhi balaayaan arkay waan riyoonayey markaasaan naxay maryan baa tidhi afadii baa guriga iridiisii inta fiirfiirisay dib isaga laabatay oo seexatay maryan harag waraabaa alla u riday si ay waxyeesho bay garan weysay hadba gacantay caloosha la gashaa way taataabataa oo haddana kala soo boodaa dhul iyo cir meel qaadatay weysay wixii iyada uurka ugu jiray bay ka diday siday meelay ka aadaysa og tahay balaayo waa adoon iska jirin sidan oo kale kuu soo ballaysa ileen bay iskula hadashay maryan awal waa lagu yaraaye markaasaa balo cidiyaha ula soo baxday xaggey wax marisaa maxay samayn karaysaa uurkii maalinba maalinta ka dambaysa wuu soo korayey maryan waxay isku dayday inay inta qariso aan la ogaan ilaa cabdi ka imaanayo maxaa yeelay ka hor haddii la ogaado waa la eryayaa maryay isku duubduubtay way ishambaabbushay oo hadba inta dharka badsato dudumo guuraysa iska dhigtay intay dadaali karaysay dadaashay afaduna waxba sidaa isuguma taxalluujin isdadaboolkeeda waxayba u qaadatay wadaadada nooca cusub ah waxay sidii iska ahaataba maalintii dambaa waxaa yimid ninkii cabdi la odhan jiray markaa uu imaanayay su-aal baa xaafadda ka furantay ah maryan ma uur bay leedahay mise xertay raacday maalintuu yimidba wuxuu aad ula yaabay sida maryan isu dhalan rogtay ay u midab iyo muuqaal gadoontay isagoon waxba loo sheegin buu haddana yaro shakiyey ilaan tubqabaa takaraysane hoos ahaan buu ugu kuurgaray ilaa uu hubiyey inay jimci tahay oo inta kol hore dhaysisay dabacday lugahaaba barbararan wuu yaro aamusay bal sida xaal noqdo isagu wuxuu islahaa afadaadu way ogsoon tahayoo way kuu sheegi doontaa aad buuna u dhiilo qabay ha yeeshee ma dhicin maryan iyana dhan bay kala gaadaysay inay u sheegto firaaqayba ula-ayd maalinba maalinteed afadiibaa maalintii dambe u soo barqa tagtay taasoy ka dul timid maryan oo si u rasan calooshuna dibadda taal naxdin bay haq tiri intay haddana u qaadan weysay bay indhaha marmaratay way shakisay oo sinaba u rumaysan weysay in maryan uur intaa la eg lahayd waxay isweydiisay oo maxaan hadda ka hor oo dhan u arki waayey wuxuu uur ma ahee malaha maantaa la korshay afadii waxaa kaloo sii shaki geliyey maryan baa markay aragtay sidii nabar xun lala helay inta bootin isqaaday dharkay qabtay isku owdowday way isi sara taagtay oo xaydxaydatay afadii baa si toosa loogu dhibcay waxyaalo badan oo yan horay ugu fiirsan jirin bay gadaal ka gocatay sida waagay ma tegi jirtay cagaha barbararan iyo isdadaboolkeeda firfircoonaan yaraanteeda caatabadnideeda iyo dhiigyaraanteeda afadii baa waxaa ka soo haray haa markaad wax aragtid ama laguu sheegaad wax garataa awal oo dhan dhagweyn baan ahaa walle inaan maryan ciidankeeda la calfanayn waan iska arkayay iyadu markay hadalkaas islahayd laba hal bay islahayd in la guursaday oo ay dibadda ku rintay iyo inaan ilmo aan sharciyaysnayn loo laabay waxay ka gaabsatay inay iyada weydiiso maalintaa iyadoo maryan ka naxday aragga caloosheeda la arkay afadiina waxay aragtay la aamustay baaqadadii loo soo gabraday cabdi dhankiisa dhiiladu way u saarnayd maryan aad bay u raadisaa inay isaga u firaaqo hesho si ay faraha xaqiiqda uga saarto ilmaha naftoodu wax dareeme kamase ay hadlin tuhumadii ciilkii ama kaaggii iyo saxariirkii baa xargihii hayay xajin waayeen afadiibaa maalintii dambe cabdi inta afka u soo dhoweysay waxay tidhi war hal ma og tahay in maryan uur leedahay cabdi baa u qaatay in la leeyahay maryan maxaad u kufsatay waatanoo uur bay yeelatay intuu kor u booday buu yidhi maxaa sidaa igula hadlaysaa waad af xun tahaye beddel waxa aad ku hadlaysid
waa hagaag cabdi xaalkiisu wuxuu noqday dhagarqabe dhulka u dhaqdhaqaaqah oo waa kaa hadalkii haweenaydiisa gees kale ula booday balse waxa isaga iyo xaaskiisa ka dhexdhaca toddobaadka dambe ayaynu ogaan haatanna waa qaybtii heesaaga iyo halabuurka oo ay marti noogu tahay fanaanada caanka ah sahre abuukar sahradowo sahradowo haatan waxay ku nooshay dalkan maraykanka wariyaha v o wed ee gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan ayaa magaalada colombos kula kulmay waxaana uu waraysigu ku bilowday halkii ay sahradowo ku dhalatay waxaan ku dhashay xamar yaraantaydii intii hore oogaa waxaan kusoo barbaaray burco kadibna xamar baan kusoo noqday halkaasaan iskuulka ka dhigan jiray fankana halkaasaan ka bilaabay sahro markii aad fanka bilaabaysay mise sahir galaaba markii baad ka bilowday mise waxaad kasoo bilowday fankaaga meelo kata kasoo bilowday iskuulkii waxaad horta markaan yaraa iskuulkaan dhigan jiray iskuulka ka heesi jira kadibna macalin macalimiinteeda ka mid ah ayaa igula taliyay saaramaad heesaha hirgala ka qayb gesh sida baan heesi hirgalay ku bilaabay markaasi sahroy markii uu macalinku kugula taliyay inaad heesaha hirgala aad kamid noqotid anaa markaas ma cod buu ku tibaaxayey ma fan buu kaa adhex arkayay maxaa ku kalifay asaga inuu heesaha ku dhaho dhexgal marka waxaa ku kalifay mar kasta marka waxaa jiri jira xiisado oo iska banaano oo layska heheeso oo muusig oo kalea waa ka hees jiray iskuulka xitaa even hadduu galaas kale ku jiro wuu ii yeeri jiray oo u heesi jiray yacni inaan fanka niyad u haya ayuu ii arkay weli waaba heesi kartaa ma si fiican isu tijaabisi heesii hirgalay markaa markaan heesaa hirgalay bilaabayana kole qofkii hadda xamar xasuusanayuunbaa garan karee waxaan dhigan jiray iskuul macalin jaamac loodhan jiray oo markaas wuxuu ka dhisnaa meesha hadda aqalka hooyooyinka laga dhisay isagiiyo tiyaatarkana way iska soo horjeedeen mamar anagoo galaasyada ku jirnaa muusiga tiyaatarka halkaa ka maqli jirnay sidii baan heesii hirgale adugu ku bilaabay uun ku tegay heeskii ugu horreeyaan qaadan wuxuu ahaa heeska anigoon wax badan jirin walbahaarkalgaalabaa igu waabariistee heeskaasi marka aad kaga qayb gashay heesaha hirgalay ma wuxuu ahaa hees adugu aada lahaydee laguu sameeyey mise hees horey u jirayoo dee sida fanaaniintii kaleba ama sida badan dhacdaba hees qof kala lahaabaad waxaad ku gashay tartankii heesaha hirgalay maya horta waxaas berigii hore lamaba oqoon jirin qof walba hees cusub uu leeyahay yuu qaadi jira run ahaantii heeskaas waxaa sameeyey abwaanka la yidhaahdo mustafa sheekh cilmi markii ii sameynayena wuxuu yiri adeer hees wadaniya ayaan kuu sameynaya markaasa waxaan ku yidhi adeer hees wadaniya ma rabe hees jacayle iisamsu yiri adeer hees jacayle haddaan siraado kuu sameey hees kaaweyn baan sameynaya markaas waxaan ku yidhi adeer dadka yaryar miyaanin waxba jeclaanin maxaa hees jacayle iigu diidantahay jacaylku yaraanay weynaan male markaasuu intuu qoslo wuxuu igu yiri intuu saas ii eeg wuxuu igu yiri anigoon wax badan jirin walbahaar kalgacalba igu waabariista waxaan filaya inuu anigaba iga sameeyey
sahray heestaasi waa hees aad u caanbaxday ee geyiga soomaaliyeedba saaid looga yaqaano o loo dhegeysto o la jecel yahay oo dadkuse markii aad xoogaa ku luuqaysid bay yaran kartaan bal heestaasi waxyaab qaabkii u dhacaysa laxankeeda
waxaway anigoo wax badan jirin walbahaar kalgacal baa igu waabariste waxaadaye naftaydii waxa haystaa la yaable wadada iyo gaadhiga kama weecanayse
heesta laxanka ayaa kuu saaray waxaa ii sameeyey nin la yidhaahdo cabdi maxamed safaari isna fanaan ahaa kooxda onkod ku jiray waqti horaa ka sii heer kale mar labaadna waan ku noqday uma ekaani mar kale hees kale waan ka qayb galay oo oran jiray waan soo dhexay weliga kale markii aad kii horeeto aad gashay baad kan haddana rabaad ku laalatay mar labaad baan ku noqday kadib haddana gobolladii waa beri baabaan sidii aad ku gashay aan ku galay
markaad heestaasi ka soo tagtay heesa kaleeto een aan heestaan dhe ahayn aad ka taaxsutaan heeso kale aan ka qaadayse yabaal baa laga shaal kalyaacayoo adigu allaah naxariista axmed shaar cabdiyan qaadi jiray oo miraha iyo laxankaba uu sameeyey cabdilla yuusuf alamiin adiga inshaar baan laisla qaadi jiray heestaasi bal beej ama codkeeda saqaa ku dhacayay
layaabin wacayaha iyo wixii yimaadaba ha yaraysan caashanka iyo elaan ha u jarin ha ka yeelin cabkeena waxay kugu yidhaahdaan ha ka yeelin cabkeena waxay kugu yidhaahdaan yabalba darara yabalba darara yabalba yabalba laba isjecel kala yaaciye kala yaaciye
Yeah. Yeah.
fankii waa beri baad gashay kabacdi waxaad soo gashay oo kaleto durdur Een, magacani dawo goormuu kuu baxay see buuse kuugu baxay wallaahi horta magacan waxaa la ii bixiyey eighty fourkii waxaana ii bixiyey abwaankaygii maxamed cali kaari ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye Een, marka heeska een, dawey dawa caafimaad ee kuuguma bixinina magacani een, abwaanka asaga kuu gartay abwaanka markaan ruwaayadda isagaa lahaa ruwaayadda heeskaas ku jira waxaa la oran jiray ruwaayadda adduunka ruwaayadda markaanu ka dhig- dhignay kadib ayuu ii bixiyey uu yiri adeer waxaan ku bixiyey magaca dawo sare bal aan u soo daadago een, heesta dawey dawa caafimaaday oo ayaduna ah hees aad dadku ay u jecel yihiin had iyo jeerna ay dhegaystaan bal xasan aadan samatar baa kula qaada een, codkeeda bal wax yar haddaan maqshiinka dadkaan u saarnaya dugsiyow dugsi lama huraano dabaysh dhaxanta celiyo dawayda waxaa fiimaadey darmaan qurux laguma riimaay dareenka naftayda kiciya heestaasi ay wada qaadayaan sahra abuukar sahra dawo iyo xasan aadan samatar ayaanu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii caweyska washington toddobaadka dambe intaanu barnaamijkan lamida iskugu imanayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo caweysin wanaagsan
dawayda waxaa fiimaadey dharmaan qurux lagu mari maayo dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay waxaan damqashada kalgacalka darta u haraagana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun muxuu daaligu badnaa dadalkayga mudna daryeelkaaga wacna nagooltuluubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaa cayaar damaashaad damaashaad ilaa cayaar damaashaad
dulqaadkayga badna deganasho aadaa la qaada isku duubaniyo ducaada waalidkeeniyo deeqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaacaya damaashaad wow saaroy isugu kaa dhacday sahara dawana waata la soo helay heesaheedii kuwii dadka aadka u jeclaayeenna waa adiga kusoo daray weliba caashay heestaasi ugu dambeysay iminka ee barnaamijka aynu kusoo gabagabeynay Dawo.
Ee, heestaasi dawo waa heesaha weliba anugu aanan fadhiga kuba dhegeysan karinba waan u kacaa heestaas oo kale fadhigaa looga kacaan maqli jiray waa tahay aad baa mahadsan tahay sahare ciidla nuur barnaamijka caweyska washington ayaadna la socoteen codkaasi sahara abuukar cabdi sahare dawana waa uu ugu dambeeya halkaad kala socoteenna waa idaacadda caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a